Koox dhalinyare ah oo inisaga jarang rag iyo hanraab ah ayaa bilaabeen olole yokanadii fiayanga jidka hiriiryowa xaafadda wadajir iyo buundada degmada Buluburda ee gobolka Hiirana taas oo ku muuqata burbur wiinga jidkan yaa waliba isticmaalaya baabuurta noocyada shilka diisanga iyadoona marar badan shilalah iyo kagalanga baabuurta isticmaalaas jidkanga dhalinyarada ayaa howlo jidkan iyo kuga wadahayaan walibaa ku mid ah inay buuyaan godadka iyo weliba gooyowga geedo hadeerahayaan jidka waxaana ku mid ee dhalinyarada shaqada ku hayta jidkan iyo dhalinyarada anka baaqi ini iyo ku qayb qaadanga ololahan iyo wadanga maadaama yeeta to danguud ee maanta oo jimco ah waxaan ku soo waabiriisanay waddada oo laamiga iyo xaafadda wadajir oo marto oo jaayiga ah maanta saa arkaysiin dhallinyarada degmada buuliburto annagoo ah ayaa isxilqaannay marka dhallinyaradana waa kana gebigood waa shaqa qaran ayaan ku wada jurnaa saaki waa isxilqaannay waddadiina waa tanaa waddada saanay u burbursan tahay saaki waxaan ku soo kallahnay geedjinayaashiiya waddada saa'id u qabsaday maadaama ay maamooyinkii iyo dadkii ay ku rafaadsan yihiin godkaas booshaas oo dhabarkaygii dambe ku taallo booshaasi saddex baabuuraa ku gidoontay iyo mootooyin anigaan oo idinla hadlayaa gacanteyda ku toosiya xitaa dadkii ku toosiya ka mid ahay marka waa waa ka qiirooday waa ka naxay marka waana waxaan u adkaysi waayay noqotay marka xale inaa gurigayga ilaa uu caafimaad iga bixiyaa taagnahayba saakayna waxaan ku soo kallahay inaan waddadaas aan ka shaqeeyo shalay meeshaana moota igula gadoontay maantana dhallinyaradan garabkayga oo isxilqaantay soo raacay geedii waa gurnay dhulka waa nadiifinaynaa carrakaa waa lagu shubaa dhulka waa la nadiifinayaa cid walba reer buluurtaa ka qayb qaadatay inaan dhulkaas la nadiifiyo sidaan maxaawaay qawaarijta isaga nadiifinno waxaan saakis ku soo xilqaannay waddadan oo taayno ah oo marayno oo dadkaynu maraan oo waayeellada dhallinyarta waayeellada ay maraan saakis ku soo xilqaannay meeshaan dhowr qofoodaa ku gadoontay dhowr baahuraa gashay annagana waa u gegsa waynay arrintaas waxaanan rajaynaynaa ilaah idinkiis inaan annaga haddaan nahay dadka shacabka degmada burburta degan inaan si dhaba oo isxilqaanno si dhaba aan u shaqayno qof kastana haddii waddadaas ay wax yar ay micnaha ay ka qabato injiriya xasanaad ilahay ka siina waddadan oo baawurada iyo bajaajaasha ay ku dhib qabaan anigoo ah guddoomiyaha isboortiska degmada boliborde waxaan soo aaday saakii cayaartooydana aan soo waday geeda gurow meeshaan kistiro geeda ah aan ka habayno aan soo booqday maasha allah geedihiina waa gurnay kole insha allah hadduu alla idmane waddadanna waa taqaanin waddo kole hadda maanta oo biyi fadhiyaan waaye waana arki doontiin dolar insha allah mar kale tan waxaan rajaynaya insha allah inaan soo booqanno oo sidaan si ka daran aan isku soo abaabulno oo geedahaas adular insha allah aan ku qaadno dad badan aan keenno adular insha allah adular waxaan aad u mahadcelinaa dhalinyarta sportska oo ila socota maanta